garoonka diyaaradaha aadan cabdulle wasiirada oo saa ka soo qayb galay dhibaatadii gaartay garoonkan oo ka soo kabatay inay nala arkaan securitiga ay arkaan sida loo hagaajiyey diyaaradihiina ay dib u soo noqdeen oo shaqadii bilaabatay saas darteed waxaan rabaa marka hore aan u mahad celinno diyaaradaha jubba iyo iyo daala dadkaas oo muddo dheer oo dhibaato fara badan dalka ka jirtay soo shaqaynayay maantana aan hakinin dhibaatadii yareedana soo gaartay saas darteed waa dad wadaniyiina dadkooda u shaqeeyo dalkooda u shaqeeyo mar horeoo dhibaata jirtana saanay uga shaqaynayeen haddoo dhibaata dhacdana weli dheg umay dhigina waa ka soo kabsadeen waana kuwaa shaqaynayo marka waxaan rabnaa qof kastoo soomaaliya nabadgelyada ayadaa annagaa ku nool ayada naguma noolo sharciga annagaa ku nool asaga naguma noolo haddaan sharciga dhowrno nabadgelyada ilaalinno wax walba waa noo hagaagayaan laakiin haddaan akhtiyaar wada yeelanno oo qof walbaba wixii loo sheego ammaan ku saabsan oo ka qayliyo ka hadlo meelna gaari mayno dhibaatadii na gaarto mid ka daranna sii gaaraysa